dadka xoolodhaqatada ah ee ku dhaqan degmada matabaan iyo deegaanada hoos yimaada ayaa wajahaya biila-aan baahsan oo saameysay noloshooda inkastoo xaaladda biila-aanta ay wajahaysay degmadan iyo deegaanada hoos yimaada muddo sanado ah iyagoon in muddaha ku noolaa biyaha roobka roobka xilliga deerta oo ku yaraa deegaanada qaar ee gobolada dalka ayaa waxa ay saameysay xoolodhaqatada iyadoo biila-aanta ay ka jirto degmadan gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee degmada matabaan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramay xaaladaha ka jira magaaladaas nolosha marka la yidhaahdo niyo waxaad og tahay degmada matabaan boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan aan dhahno waa dad xoolo dhaqataa waxaad og tahay sanadkan inaysan roobabkii iyo barwaaqadii aysan sidii u di'i jirtay aysan u di'in sidaas la adligee dad xoolo dhaqataa waad dareemi kartaa hadday tahay dhankii biyaha iyo hadday tahay calafkii xooluhu ku noolaan lahaayeen intaba sanadkan waa aad bay uga xun yihiin degmada matabaan gal hadda maanta biyo ugu jiraan ma jiro meel hadda barkada u biyoobay la dhihin karaa ma jiro waad ogtahay dadku waxyaaba gacan ku samaysa ayaa la samaystay sida bacaha dhulka la geliyo sida barkadaha ayaa la samaystay godadkaas oo kaleeto oo biyaha lagu kaydsado xilliga roobka marka ayadana hadda maaragtahay dhankaas wax saaciidaada kama haystaan waxaa marar badan meelaha dowladda federaalka ee ka tirsan laga soo sheegayaa dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid yihiin biila-aanta taas oo ay ugu wacan tahay dowladda federaalka oo aan wax taakula u samayn bulshada waxaana dhibaato ahayn ka geysatay goobaha ay maamusho